inaan ka baxay ururka xibinnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynay tan kale muddadaas shanta sano iyo toddobada bilood waxaan ku noolaa duurka meel kamida boqool meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in laigu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay tan kale waxaan u mahad celinayaa dawladda soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara waxaan caddaynayaa in uu wada hadlo noo socdo dawladda federaalka soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo fahan waxgal noqdo insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale calaamad labaad u mahad celinayaa dawladda soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diirana ee laigu soo dhaweeyey magaalada muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha allahu tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waa wabilahi towfiiq